إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ah alfurqaan kuwooda ugu dooroon waaliga jubbada hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqday deegaanka harboole iyo niido oo ay dhowaan isaga carareen ciidamada maamulka jubbaland koox burcad ah ayaa ganacsada soomaali ah ku dilay dalka koonfur afrika waraabe ayaa weerar ku qaaday qoys deggan magaalada hargeysa kulan u dhexeeya odayaasha dhaqanka ee deegaanka baardheere iyo wilaayada gedow ayaa lagu qabtay deegaano hoos yimaada baardheere wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen duleedka wallaweyn ayaa sababay in gaadiid badan ay halkaasi ku xayirmaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo dhan waaliga jubbada hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqday deegaanka harboole iyo miido oo ay dhowaan isaga carareen ciidamada maamulka jubbaland zakariyo cumar ayaa warbixinta warkaasi soo gudbinaya wafdigan oo u horkacayay waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis islamarkaana ay ku wehelinayeen waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa waaliga iyo waxgaradka ku wehelinayay safarkan waxa ay u korgalayeen xaaladda deegaanadii dhowaan martigeliyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo islamarkaana lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana waaliga gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah islamarkaana lagu waraystay fagaarihii laysku gacan saaray uu ka warramay waxyaabihii ay indhihiisu qabteen muddadii ay ku guda jireen xaaladda ay ugu korgalayeen deegaanka harboole iyo miidda halkaas oo isaga carareen ciidamadii duulaanka ku soo gaaray awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taagannahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada harboola marka saa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa aarjina aad iyo aad u weyn oo mugta la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mugta meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihin mogtahay halkaan istijaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaa ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaado waayaan bartiyaa loo soo galay intaan waxaa kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaa markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyada markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusiinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimashaan u ogolayn waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose oo safarkaana ku wehelinayay waaliga waxaa iyagoo ku sugan deegaanadii laisku fara saaray ay soo gudbiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan weeraradan lagu cagmariyey askarta maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaanadan ay booqdeen waxaan joognaa xeryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan walard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay dareenkayga iyo farxaddayda mid la koobi kara maaha allah subxaana wa tacaala fa bidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana wa tacaala oo ka ahaaday min cindi illahina ilahi subxana wa tacala mujaahidiinta uu soo hooyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay deegaanada harboole iyo miidda oo ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay martigeliyeen weeraro cagmarin ah oo lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka kala tirsanaa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka iyadoo ay xusid mudan tahay in weeraradaasi gacanta lagu soo dhigay maxaabiis dagaal islamarkaana lagu soo furtay noqday sanad militari koox burcadah ayaa ganacsada soomaali ah ku dilay dalka koonfur afrika ganacsadahan ayaa lagu magacaabi jiray cali waxaana dilkiisa xaqiijiyey mid ka mid ah qaraabadiisa oo la hadlay warbaahinta kaasoo sheegay in dhowaan uu soo gaaray warka sheegaya in dilka loo geystay wuxuu sheegay in madaxa rasaas lagala dhacay islamarkaana ay dileen koox bistoolada ku hubaysan waxaa maqlan soo gaartay geeri oo naxtinaana soo gaartay nin ganacsataa oo oo ahaan nahay qaraabo nahay waxaa lagu dilay south africa waxaa dilay kuwo kuwa gaangiistarada oo lacagaha baabda qaataan oo south africa ku laayay muwaadiniinkani soomaaliyeed oo ku nool south africa maa ku ganacsado ma garata wax yarta bacdi aana soo sheegay geerida cali xamuud axmed waxaa la yidhaahdaa cali xamuud axmed aa la yidhahdaa cali xamuud axmed ganacsadada ku nool south africa ayuu ahaa oo si weyn looga yaqaano gebi ahaan geyiga south africa ma garata geeridiisa mar dhow ayaa maqlaan oo lasoo sheegay wallaahi burcadka walaa ma ka warbixin karna walaa gabdhaha ee waa nalasoo socodsiiyey waa nalasoo sheegay qaraabaha xagga jirto mar dhow ayaa waxaa la yidhaha kooxa oo hubaysan oo ku hubaysan bistoolado ayay madax kala dhaceen meeshuu ku dhintaa layidhi mugga mar dhow ayana soo gaartay geerida allah una haristen wallah hadda anigu keligiis ana lasoo sheegay wallahi mana sheegi karo walla hadda inay wala dhinteen laakiin hadda asiga hadda lasoo sheegay geeridiisa mar dhow lasoo sheegay saacadahan hadda lasoo dhaafay dalka koonfur afrika waxaa si joogto ah ugu dhaca dilalka loo geysanayo ganacsatada soomaaliyeed bil walbana waxaa la sheegaa tiro aad u badan oo dalkaasi lagu dilay waraabe ayaa weerar ku qaaday qoys degan magaalada hargeysa cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka laga helayo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa sheegaya in xayawaanka loo yaqaano waraabaha uu weerar ku qaaday qoys degan bartamaha magaalada hargeysa waraabaha ayaa waxa uu isku dayay inuu la tago cunug yar oo qoyska ka mid ahaa balse hooyadiisa ayaa u suuro gashay inay kasoo badbaadiso wiilkeeda waraabaha ayaa dhaawacyo u geystay cunuga yar hooyada dhashay ilmahan yar ee uu waraabuhu la tegi rabay ayaana ka warbixisay sida ay wax u dhaceen
anigoo halkaas sidaa u fadhiyaa ayuu ilmaha yar oon caanihii siiyey oon sidaa ugu fororsaday sidaa u masaasadii afka ugu geliyey oon u eegayo ayaan har dareemay markaa harkii kor u eegtay aan sirina waaba waraabiyo intuu inanka garabka qabtu labadaa dhaameelodu dhaawaca uga geystay uu la booday ayuuba ilmihii ula sii socdaa aman arkayba kamabaan dambaynine waan ka daba cararay dabadeetana sidaa laajigeeda iyo xagga yalle iyo dee taydoo markii naftayda ani cabsigelin waan ka soo qabtay weliba anigoo hooyo soomaaliyeed oo xagna xaamilo ah xagna macaan qaba anigu qof bilaadana baaban mooda inuu ii soo galo harkaan dareeba kor u eegtayaan qofka isrina waaba waraabiyo ilmihii igala booday kadib waxaan sameeyey waan ka daba carray anigu ilmihii dabeetana lugtaan ku dhegay waan u iriday dabadeetana riditaankii uu iriday haddana kabaan dambaynina beertaan isla galo waan ka daba carray haddana madaxuu qabsaday ilmihii haddana markuu madaxa qabsaday madaxiisii haddana gacantaydii baan kaga soo celiyey gacantaydii baan ku hadhay dabadeetana gacantaydii markay ku hadhayna dee allaha weyne awoodda luunba haddana gacantaydii ka soo celiyeyoo gacantaydaa bidixdan halkaas ninkiisa ku dhuftay markaa deetana dhiig baa bahalka ka yimid dabeetana haddana wuu qaado hidhhidh buu iigu boodo waa kana markaa igu dhuftay waxaana marar badan sidan oo kale loogu arkay magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan xaywaanaad dilaa ah kulan u dhexeeya odayaasha dhaqanka degmada baardheere iyo wilaayada gedow ayaa lagu qabtay deegaan hoos yimaada baardheere sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo cabdiraxmaan beder deegaanka ilebeeto ee hoostaga degmada baardheere ee gobolka gedow waxaa ka dhacay kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ee gedow iyo sidoo kale ugaasyada iyo nabaddoonnada beelaha dega degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaado kulankan ayaa waxaa soo xaadiriya oo kelimaad kala duwan ka jeediyey madasha ugaasyada nabaddoonnada qaar ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kale waaliga wilaayadda islaamiga ee gadow kulankan ayaa waxa uu socday muddo laba maalin ah waxaana barbar soctay dowlad diini ah oo ay qaateen ugaasyada iyo nabaddoonnada beelaha dega degmada baardheere waxaana looga hadlay kulankani qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin garab istaaga halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika la dagaalanka shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas waxaana uu u mahadceliyey nuqabada kulanka soo xaadirtay waxaana uu sidoo kale sheegay hadafkay kulankani u qabteen alxamdu lilaahi suma alxamdu lilaah marabaadka waxaanu mahadcelinaynaa nuqubada islaamiga ah ee dhanka bari ku aadan qabaa'ilka degan waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran khayrka iyo wanaagga ummaddaad ka wadaan iyo waxa weeyaan khayraadka aad ummadda horseedka ugu tihiin ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idin saara wixii wanaag ah ikhwaani saad ogtahay kulanka saad ogtihiin kulanka kan ma ahan kulankii koowaad ama labaad ama saddexaad ma ahan waa kulumaadka isdabajooga ah ee ummadda tane muslimiinta ee ku nool gobolka hadda aanu joogna ee gedo aanu ku dhex marayno si waxa weeyaan acdaada ilaahay subxaana wa tacaala maanta markay tabar kala waayeen isku dayayo inay ummaddii muslimiinta fasaadiyaan si ay fasaadkaas ayaga ah marna uusan u saamaynin ayuu hadafkeena iyo kormeerkeena iyo socodkeena yahay sidoo kale ogaaska beesha laysan ugaas xasan maxamed iyo ogaaska beesha hubeer ayaa iyaguna ka hadlay kulunka dowladiiun waxaan qaadanay laba maalmood oo ka saabsanaaytay casharo iyo shirar may baas la qaadanayhin in la horumariyo korlin qaado mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta isgarab surmaan hantidiyo iyo maalisho iska garab surmaan waaligeena aboluqmaan yasharka nin daadihiyay ni la roogi mayba fadaane inuuna dhaqan gelino una ka dabaqna shareecada islaamka gobolka gedo una ka sugugna sida soomaaliya oo dhan unan ka guntugna ini raayadda islaamka una ka teegno unan ka guntugna mujaahidiinta meel kastoo i rogan man sheegane ini una garabkiin ana hamiigna garabkiin ana duca garabkiinka ana maalina una aragtay guntuna garabkiinka ana intaasa siin sheegana ini una siinku jiibna waana siinku dambayn intaasa siin sheegana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mayba laha shirarkan ama dowladan oo isbarbar socday oo lamadan maalmood macnaha ku socday walaayada islaamiga ee degmada baardheer runtii qiimo weyn oo mayl raylin koobo korno ama way waha in sheegada arrimo oo kala duwan iyo macnaha ku halni runtii may macnaha laisla qaaday in macnaha dhibaatooyinka oo kukuway haysta macnaha gaalada ama gaala raacyaasha qabaa'ilada muslimiinta ha dhex galahayaan in hadafka koowaad la saara kan lamaadna macnaha horumarinta ee gobolka macnaha may wax kaalin xoog leh laku qaadada may kale macnaha insheegada hadafka saarnay in waxbarashada diiniga macnaha insheegada manu lafdabarka dhikana runtii may waha arrin eedi iyad macnaha qiiman low intaasi inku badan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay kulamo u dhexeeya beelaha iyo wilaayada waxaana kulamadaasi intooda badan looga hadlayey horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaaga halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay maamulka koonfur galbeed sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar askarigani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay askarigan isi soo dhiibay ayaa waxa uu ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ee ka arrimiya degmada bardaale ee gobolka baay xasan cali waxa uu ka mid yahay askarta koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale waxa uu ka warbixiyey waxaa ku kalifay inuu ka soo baxo safka maamulka koonfur galbeed isagoona sheegay inay dhibaato u geysan jireen bulshada magacaay xasan cali geriyaanaleh bardaale kuqoy dadka oo ridada gaalada ka tirsanaya daraawiishahay samdalosaaridare walaalaga maybahan kufranimogalaga nina kaadaas ku tabe madaara ansaara ku tabe diilaha ku tabe dhibaatooyinka maybahan dil iyo walaoo maybahan shacabkiyo rafaado iyo ya ansoodan iyo neelankaba geeka doorka jaraan lanka mobile kukuuse oo dadka balanta e iga fayleyn soodan me dad oo toosangme aan la isku qaadayn dan yoona mayba gaalnimada harayriyaas ku tabilanime asoomani mujaahidiinta daranka saadyoona kurtung ay wareejiyeen kurtung idaaliya ay wareejiyed saakakoy hata si wanaaga lahayn dhohayna olmayin halahay olma oo halahay xasan cali ayaa fariin u diray askarta saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamayay safka shisheeyaha inio toogasheenano oo muslimiinta kuhayno adduunyadii kuwargabana iyadan kale kufranimadi ku toogasheenano maybaahan obio sidaas ka jarangle inagata naaranimada araga marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha shalay ay ahayd markii ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah jubbada hoose askar ka soo goostay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland kuwaas oo tir ahaan gaaraya ilaa afar askari warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen duleedka wallaweyn ayaa sababay in gaadiid badan ay halkaasi ku xayirmaan maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya ilaa iyo konton gaadiid ah oo badeeca sida islamarkaana ka baxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku xidhan duleedka deegaanka wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lasoo warinayaa in gaadiidka ay u xaniban yihiin lacago baad ah oo isku maandhaafeen ciidamada dowladda federaalk iyo muuryaan beeleedka la magacbaxay macawisleyda labada dhinac ayaa mid weliba waxa uu doonayaa inuu lacago baad ah ka qaato gaadiidka taas oo sababta in lacagta ay isku maandhaafaan xasan cabdulqaadir oo ah wasiirka amniga gudaha ee maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey in isbaarooyin xaddhaaf ah ay yaalaan deegaanka islamarkaana lagu dhibaatayo dadka rayidka ah walaynin dhamana jidka unta oo usuna mashkuulku teeganta nama muurayaan ee hirdeen isbaara dhikadeen baawurti lakumar waasiniye dadka musaafurka waxyaabo anka doran oo uno nanayn sheegay walaykumada baawurka inta kubax carle inbaa hataa waldhaba kii hege ku kooyo xoologo wedo waldhibe lanko musaafur e waldhibe wal saxriiriye lanki lang musaafur e tumanbere inta kahayri kuwar maaba baawur saara ilaahay singa dhaariyey ya may laga tilmaamo karo kaas dhibaato meelaha ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada ka dhisan qaybo ka mid a dalka soomaaliya ee shisheeyaha dhidibada u taageen ayaa waxaa ku badan isbaarada dhaca iyo baada ka dhanka dadka rayidka siiba dadka kaxeeya gaadiidka dhibaatooyinkaasoo idil waxaa ka madax bannaan meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya guud ahaanna warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa